duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamed xasan iyo xogayaha dowlada hoose ee degmada berbera suheyb maxamed cali ayaa si wada jir ah xariga uga jiray saddex iskuul oo laga hirgeliyey magaalada berbera kuwaasi oo hirgelisay hay-adda faro foundation maxamed muuse madaxa hay-adda faro foundation ayaa ka warbixiyey qaabka iskuulada loo dhisay iyo waxyaabaha loogu talagalay gobolkii dadkuba u baahan yahay sidaas ayuu brogramk ayuu ku bilaabmay waxaan rajaynaynaa brogramkani ma aha brograam runtii dhammaan gobollada dalka oo dhan dee ka jira waa brograam hay-addu ay ka bilowday caasimadda hargeysa oo ay ku nool yihiin in ka badan milyan iyo laba boqoloo kun oo qof waa brograam iskuullada dawladda oo ardaydeeda ugu faraha badan ay dhigtaan runtii ay muddo dheer ay tabayeen hay-addu markaa yoolkeeda fog ayaa ah waxaan runtii ayadu inta badan enjoyada iyo waa la isku dhaqaltaa iyo foundationska foundationska sida faar oo kale waxaa inta badan lagu magacaabo waa philanthropic waa hay-ad u taagan inay dreamiska amba riyada fog ee mujtamaceena iyo dalkeena la doonayno inay wax ka qaban karto ooy ka caawin karto xukuumad iyo shacabba brogramkan waa brogram aan rajaynay ilmaha runtii barbaarinta tayaysan ee dhinac walba laga eegay oo aan tijaabo ku jirin ee tijaabo ka soo baxay inaynu runtii soo gaadhsiino ilmahaasi markaa markuu ilaayo heer jaamacadeed gaadho inuu noqdo ilmo runtii ka dhisan dhinac maskax iyo jidh ahaanba oo waad arkaysaanoo brogramka waxaa ku dhex jira biligramkii baa ku dhex jira ilmaha waxa weeyaan qalin iyo buugunba haddee waxbarashadu waa qalinka iyo buugga iyo garoonka uu ku ciyaarayo iyo magaranaysaa tafaahumka iyo runtii xiwaarka dhex maraya isaga iyo ardayda kale markaa brogramku waa brograam u diyaarinaya ilmaha inuu ka maskax wanaagsanaado hababkii hore ee runtii aynu wax u dhigi jirnay amba aynu ku samayn jirnay duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamed xasan iyo xogayaha dowlada hoose ee degmada berbera suhayb maxamed cali iyo xubnaha ka qayb galay munaasabada xarigi jarka ayaa si wada jir u bogaadiyey dhismaha xarumaha waxbarashada waa nimco ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey golaha deegaankii degmada berbera ee aad doorataan mar walba wuxuu ka taliyaa oo u taliya sidii bulshadan dadkeena ay noloshooda isu bedeli lahayd horumarna ay u gaadhi lahaayeen iskuulkan ay maanta joognaa wuxuu hoosta ka xariiqayaa oo maanta inoo muujinayaa ilmaha in badan ay ku daali jirnay insha allahu inaynaan ku daalin oo beyskiisa hoose uu soo adkaado ilmo beyskiisa hoose uu adag yahay oo waxbarashadiisa hoose isagoo dhisan tahay inuu haddana hoose dhexe hoose ka bilaabo haddana dhexe tago haddana sare tago haddana jaamaca tago gudoomiye ku-xigeenka ah gobolka saaxil maxamuud axmed sandheere oo isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa soo jeediyey in dugsiyada noocan oo kalea lasoo kordhiyo si da'yartu ay u hesho aqoon ku filan waxa uu tilmaamay in gobol ahaanna la dhiirigelinayo in guud ahaanba laga hirgeliyo degmooyinka kala duwan ee gobolka uu ka kooban yahay horey waxaan mahad ballaaran ballaadhan u soo jeedinayaa hay-adda faaro oo guud ahaan gobolka saaxil waxbarashada wax badan ka tartay siiba magaalada sheekh oo sannadkan ahayd tii waddanka somalilan oo dhammi uu dhinaca maarkiska ama derajooyinka majiiranayay inuu hirgalay maxaanku dhahdaayey dugsigan lagu barbaarinayo ubadka ee runtii lagu dhisayo salkana loogu dhigayo aasaaskooda waxbarasho aad iyo aad baan anigu runtii ugu faraxsanahay waxaan runtii aada ugaga mahad celinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay waalidku waxaan sii akidayaa oo keliya waalidku waxa uu ka mid yahay lafdhabarta socodsiinta iyo hirgelinta iyo taabagelinta waxa waxaasoo kharasha halkaa loo dhigay